wasiirka gaadiidka iyo horumarinta maamulka somalilan oo ay wehliyaan gudoomiyaha gobolka sanaag iyo maayarka degmada ayre gaabo ayaa si wadajira xerega ugu jaray wadda aratur ah oo isku xiri doonto ayre gaabo iyo karin daalo xergelinta wadadan ayaa waxaa iska kaashaday wakaalada horumarinta wadooyinka maamulka somalilan iyo hay-adda seefda jir dareen axmed cabdi muuse gudoomiyaha gobolka sanaag ayaa ka warbixiyey muhiimadda wadadan
muhiimad gaara bay noo lahayd gobol ahaan hadday tahay dhinaca ammaanka iyo haddii ay tahay dhinaca isku xidhka buurta iyo karin iyo maxaanku idhahdaa karinoo runtii marin muhiima ah karin waa marin muhiima oo gobolka u ah oo dalka u ah iyo magaalada ceerigaabo maalintii ee waddada la rabay in la gaabiyo saddexiyo soddon kilomitir bay ahayd ilaahay mahaddi waa taa quruxdaa leh tignaskeedu maanta waa tedhi senti ballaceeduna maxaanku idhaahdaa waa eid mitir waa waddo dhammaystiran qaar ka mid a xubnaha ka qaybgala xereeg jarka wadadan ayaa dhankooda bogaadiyey waxaa ii farxada inay soo gebagowda hawshaasu hawshaasoo muddo afar sana aanu ku soo jiray dad badanna ay wax ka soo qabteen runtii waan ku faraxsan lahay hawshu maanta meesha ay marayso waana mahad ilaahay dawlad iyo dad iyo shacbiba waan u mahadnaqaynaa oo baabuurtu marto waddadu sidaa ay kombanigu ka dhawaajiyey markii hore wuxuu ahaa saddex iyo soddon kilomitir oo wadda xooleed ah markii aanu isla eegno dib isla eegnayna waanu ballaadhinay oo waddadii waxaanu soo wadagelinay saddex iyo soddonkii kilomitir waxuu ahaa mashruucani mashruuc oo loo yaqaano waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa gobolka iyo degmada iyo si guud wasaaradda horumarinta waddooyinka iyo hay-adda jidadka dhammaantood oo run ahaantii haddaanay iyagu joogin aanay wax badani aanay suuro aanay suuroobin mashruuca kan oo run ahantii ahaa mashruuc ballaaran oo ay fulinta iska kaashadeen maasha allah waan u mahadnaqaynaa bahda seef oo maxaanku idhaahdaa fududaysay bajatinka iyo hay-adda waddooyinka iyo wasaaradoo iskaashanaya oo gacanta ku hayay dhismaheeda aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa qorshaha wasaaraddu runtii kor buu u kacay tii waxaan isla qaadanay sayfta jil daran in dhabaxoolaadkii intii laangoyn lagu samayn lahaa soddon kilomitir amba saddex iyo soddon kilomitir inay noqoto waddada caynkaa u eg maanta uu ka dhiman yahi hunta amarka
si kastaba waddadan oo dhirirkeedu yahay lix iyo toban kilomitir ayaa wax weyn ka tari doonto isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha